barakaatu aada iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin marka hore waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa intii isku shuqlisay inay suukaykeen xafladdan quruxda badan oo aanu ku soo dhaweyneyno wafooddan kala duwan caawan inoo yimid martida inoo ah dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay oo waktiga kusoo hurtay inay timaadana idina waa mahadsantihiin dhammaantiin aada iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa waana mahadsantihiin waxaan runtii sidoo kale rabaa inaan soo dhaweeyo wafdigan tirada badan ee isugu jira dowlado iyo haydo kala duwan ee inoo yimid una yimid horumarinta puntland waxaan ugu mahad aada ugu mahadnaqayaa imaatinka wasiirka duulista hawada cali jaamac ali axmed jaamac jingeli iyo profesor jurile oo ka socda dowladda federaalka iyo ambashadoorkeenna inoo fadhiya kenya jamaal xasan soo dhawaadaan idin leeyahay waxaan soo dhaweynayaa wafdiga igad oo uu hogaaminayo xoghayaha maxbuub macalin injineer maxamed macalin iyo maxamed cabdi afe walaalkeen oo isna ah wakiilka soomaaliya u qaabilsan igad u qaabilsan soomaaliya waxaan soo dhaweynayaa ambasador fabricio marcelli oo iyo jordano oo iyana ka socda ambasadorka iyo horumarinta xafiiska horumarinta dowladda talyaaniga oo iyana wafdiga ka mid ahaa oo xubnaha runtii aada muhiimka u ahaa ee noo yimid iyo hay-ad runtii puntland wax badan ka qabata oo nala shaqaysa hay-adda unobis oo uu hogaaminayo wafdigooda madaxdooda rayner iyo severi bertolone oo runtii isaguna muddo nala shaqaynayay iyo dad kale oo fara badan oo aanan meeshan ka xusin karin dhammaantood injineero iyo wafdiga ka mid ahaa wafdigu dhowr labaatan qof bay ahaayeen marka kulwamooda xusi karo laakiin waxaan rabaa inaan idin soo dhaweeyo inaad ku soo dhawaataan caasimadda ganacsiga ee puntland ee quruxda badan ee boosaaso kusoo dhawaada sida soomaalidu ay tiraahdo mararka qaarkood magaalooyinka qaarkood ay tilmaamayaan hadda boosaaso annaga baddii iyo birigii iyo beerihii inta isuku ay saaran yihiin marka kusoo dhawaada magaalo qurux badan weeye muhiimna u ah horumarinta puntland sidii maanta aan u idhi wafdigani waxay u yimaadeen inaanu ka wada hadalno sidii mashaariic dhammaatay oo runtii ay jidadka ka mid ahaayeen maanta aan furaynay oo ay ku deeqeen dowladda talyaanigu hay-adaha kalena ay hirgeliyeen dhammaystirkooda inay arkaan mashaariicda cusub oo ugu horeeyo wejiga labaad ee aeroboortka boosaasood garoonka boosaasood aanu iyadana ka wada hadalno sidii loo bilaabi lahaa hawshu ay u dhammaystirmi lahayd qabanqaabadiisiina runtii meel aada iyo aada u fiican ay inoo noo marayso aan rajaynaynana waqti aan dheerayn sidii injineer maxbuub uu sheegay in ay yimaadaan dadkii hawsha ah hirgelinteeda ka qayb qaadan lahay noo yimaadaan waxaa kale oo ka mida mashaariic kale oo ay isugu jirto horumarinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya oo corridorskii amase isku xiri lahaa kaabayaashii dhaqaalaha isku xiri lahaa etoobiya iyo iyo soomaaliyana iyo puntlandna aanu u howlgalno sidii ay u hirgeli lahaayeen mashaariic kale ee kalluumaysi dalka meelo badan oo ka mida jatiyaal laga samayn doono waxaa ka mida iskuullo lagu barto khayraadka badda sababtoo ah runtii waxaan aaminsannahay khayraadka la isku hubo ee soomaaliya haysato puntland ay kow ka tahay maadaama puntland xeebta ugu dheer soomaaliya ay leedahay waa khayraadka badda weeye xoolaha dabcan arna ee soomaaliya way xumaatay labadii sanaba abaar baa dhacaysa wax dhici karta marka waktiga dheerba in wadanka baxoola laga waayo marka waxa haraya oo kalluunkaas badda ku jira weeye marka isagii isaan u baran lahayn ka faa'iidaysigiisa inaanu wakhti badan iyo juhdi badan gelinno ayaa layna ka rabaa taana waxay diyaar u yihiin inay naga caawiyaan waana arki doontaan mashaariic badan oo ilaa sideed meelood oo so- oo puntland ka tirsan ka hirgeli doonta oo howlgalkoodii iyo eh, sidii ay nooga taageeri lahaayeen igad iyo talyaaniguba ayaanu ku howljiraa insha allahu waan rajaynayaa iyana inay wakhti aan dheerayn soo dhambaystirmaan Een, runtii mashaariicdaani waxay ka mid tahay juhdiga dowladdu ay gelinayso kaabayaasha dhaqaalaha waddankan isbedel soomaaliyana kama dhici karo puntlandna kama dhici karo haddii aan wejiga dalku isbedelinin haddii kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland aysan hirgelinin horumarna lama gaari karo Een, ee, dalkuna een, ee, fi- ee, rajada iyo iyo niyada iyo horumarka aan jecel lahay inaanu helno ma helayno haddii aanan ku dadaalin in aanu wax ka bedelno een, ee, wejiga puntland Eh, taasina waxay u noqonaysaa budige waxaan wa- ugu wacdarnay puntlandta cusub puntlandta cusub aan rajaynayno inay noqoto puntland horumarta puntland qurux badan puntland puntlandtii hore u jiri jirtay ka horumarsan kana fiican ayaan rajaynaynaa in ay noqoto mashaariicdaasina runtii ama ha noqdaan kaabayaasha dhaqaalaha ama waxaan ugu yeerno eh, productive clusters oo ah eh, wax soo saarka oo beeruhu ka mid yihiin oo een, ay ka mid yihiin kalluumaysigu oo macdintu ay ka mid tahay een, ee, oo xooluhu ka mid yihiin horumarintoodu intaba inaanu dhanna kaabayaashii dhaqaalaha abuurno dhanna kaabayaasha dhaqaalaha markii la abuuro in mashaariicdii iyo horumarkii khayraadka dabiiciga ah ee puntland ay leedahay ay kaga faa'iidaysan lahayd aanu helno dabcan for example hadda waxyaabaha aanu aada uga haminayna waxaa ka mid a aeroboorka boosaasood waxaa hadda aan u raadinayna hadda laba bo- mitir iyo laba kilomitir iyo afar boqoloo mitir baa eh, samaysan waa ku filan tahay kontonka sano soo socota waan ugu filan tahay boosaaso iyo populationkeeda laakiin maxaan rabnaa ma rabna oo keliya inuu noqdo baa aeroboor laga dhoofo laga soo dego waxaan rabnaa aeroboor leh imkaaniyaad kasta oo ah kaargo oo aanu kalluunkeena ka qaadi karno isagoo farash etoobiya geyn karno isagoo farashta dubay geyn karno isagoo farash meel kasta geyn karno marka habayaasha dhaqaaluhu waxa ay u yihiin prerequisite ama condition u yihiin waxa weeye horumarintii dhanka khayraadka iyo wax soo saarka Een, waxaan rajaynaynaa marka intaasoo isku xiran hu- puntland hadday hesho waxaan rajaynayaa in dadkeedana ay u abuuri karto shaqo iyo wax soo saar Een, waan waxaa taraajid inoo ku filan aad ogtihiin ama yani runtii axal aada laga xumaadaa in usbuucii lasoo dhaafay saddex boqol oo soomaalihii oo yani ka cararaya fakri iyo rajo la'aan iyo shaqo la'aan iyo dhaqaale xumo ka tahriibaya ay badda ku dhintaan Een, iyada oo dalkeenniina uu ognahay cid walbaana og tahay inuu qani yahay hadda markii la yidhaahdo khayraadka dabiiciga ah ee dowladda talyaaniga oo hadda maanta annaga intaasoo deeqana siinaysa ay haysato iyo waxa ay puntland kaliya haysta markii la isu eego xataa isuma dhow marka waxaan u baahannahay inaan fakarno inaan aragti cusub la nimaadno in dalkeennu isbedelo in dhaqaalaheennu isbedelo in sancadii tiknolojiyadii iyo dhaqaalihii aan wax ku soo saaran lahayn aanu raadinno aanu helno ayaan rajaynaya marka waxaan u baahannahay in eh, aragti eh, wadaninimo aragti fiican aragti dalkaanu isku bedelo inaan la nimaadno waxaa layna ka rabaa oo keliya maa horumarku iska imaan mayo haddaan fakarkeennu isbedelin haddii qaabka aanu u fakarayna uusan isbedelinin isbedelku ma imaanayo runtii maalin walba iriddaa qof kastoo iga soo galaahay aragti qabiil buu huwan yahay wuxuu igala hadlahay waa qabiil ree hebel annaga reer haddaan nahay een, maxaa kursi intaan yeelanaynaa maxaana la siinayaa maxaan dowladda puntland ku leenahay marka haddii aan 24 hourska u fadhiya anigu madaxweynihii ah inaan karkariyo qabiil oo ka shaqeeyo qabyaalad iyo eh, ree hebel maxay helayaan waxa ii doorateen maan u malaynaya waxa aanu meesha u joognana maaha runtii marka aanu isbedelo aragtideennuna in isbedesho ayaan u baahannahay Een, waxaa marka muhiim ah horumarka furaha horumarku waxa weeye nabadgelyada wey waa nabadda puntland maxaa loo imaanayaa maxaa mashaariicda ugu hirgelayaa ee waa nasiib aan u yeelannay cid kasta oo de kusoo tacabtay een, isimadeenna culimmadeenna odayaasheenna siyaasiyiinteennii ee, yacni ee, dalka soo hogaaminayay waxa ay mar walba lagu dadaalayeen waxay ahayd dalkan inuu nabad ahaado ee mashaariic horumarineed iyo aerobortooyin iyo dekado iyo ma imaanayaan haddii colaad iyo shida iyo dhibaata timaado waxaan u baahannahay marka in aanu runtii ku dadaallo inaanu dalkeenna ammaansanno runtii waxa lagu farxa weeye yani bishii dhoweyd markii ay nimanka sharwadayaasha ahy dalkeenna soo weerareen in dadka shacabka puntland iyagoo aan kala harin dowlad xukuumad baarlamaan dhallinyaro iyo shacabkii iyo ciidamadoodii oo wada socdaahi dalkuna inay difaacdaan ceshadaan nabadooda sugtaanna wax aada loogu farxo weeye waxay ahayd wax soomaaliya u ah tusaale ayay ahayd intaas oo aanu sii xagsanno kala sii dhowaano ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay marka cid kasta dee oo nabadgelyadaa khalkhal gelinaysa waxay ila tahay waxaa furan markaa haddee sida aan shabaab ugu jihaadayna yan inaan ugu jihaadno sawma runtu taa weeye nooma kala duwana qofka nabadgelyaad xumada iyo khalkhalka puntland ka abuurayahay annaga shabaab noogama duwana runtu taa weeye sida shabaab aan ula dagaalay baan ula dagaalamayna ogaada taa ugu dambayn meesha caad waxaa aada looga sharqimiyey puntland ha isku tashato waa sax puntland waa isku tashanaysaa waana halkudhegayigu waa uu yahay inaanu isku tashanno fanaaniintii caawa arrintan aada entertainmentka noo siiyay oo waa ka xumahay inaanu xusin aada bay u mahadsan yihiin sidoo kale oo runta tusaale fiican u ahaa mar walbana u ah sugaan iyo hirgelin iyo maaragtay dhiirigelin joogto ah nala daba jooga marka insha allah waa isku tashanaynaa puntland jeebka igad iyo talyaanigana waa ku tashanayna laftigooda ilaayo aada iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada ayaan mar kale idin leeyahay insha allah waxaan rajaynaynaa puntland oo horumarta puntland oo nabada soomaaliya ha noolaato puntland ha noolaato aad baad u mahadsantihin